Waxbarashadu ma laha xaddidan weynaan iyo yaraan. Dadka waaweyn ee go'aansaday inay wax bartaan waxa ay helaan fursado ay ku horumariyaan noloshooda shaqo, maaliyadeed iyo bulsho. Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa sheegtay in fursado waxbarasho la siinayo dadka waaweyn loona baahan yahay inay ka faa'iidaystaan. Cabdiqaadir Colaad oo ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ayaa bulshada gaar ahaan dadka waaweyn ee horay u helin fursadaha waxbarasho ugu baaqay in aqoontooda ay horumariyaan kana faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee jira.
Qofka weyn inuu wax barto horta sharci diidaayo ma jiro nidaam ahaan nidaamka waxbarashada marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa qofka marka uu yaraa in uu jaanis u heli waayey inuu wax barto laakiin hadda isagoo weyn oo inuu wax barto uu helay jaaniskeeda uu barto jaaniskaas isaga ahna wasaaradda waxbarashada ama wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada federaalkaba go-aamay kasoo dejiyeen oo wax badan oo badanaa laga dhisi rabo hadda iskuulo oo loogu talagalay gabdhaha waaweyn inay wax ku bartaan degmada jiwaar laga dhisi doono dhowaan la dhaaxi doono marka wax nidaam oo u diidaya inuu wax barto ma jirto marba haddii asiga uu jaanis hayo inuu ka faa'iidaysto uu diyaar u yahay wax jaanis uu ka hor imaanayo inuu wax barto ma jiraan oo diidaya wallaahi qofka biniaadamka horta caqabadaha ku xeeran asiga unbaa ka hortegi karo waxa uu hortegi karaa caqabada marka wax walbo adiga oo noloshaada ku xeeran inaad jadwal wax layirahda aa u sameyso jadwalo kala gogooni aa u sameyso waqtiga uu qofka wax baranayna jadwal ou siiyo waqtigaba oo danihiisa kale uu ka shaqeynayna jadwal kale ou siiyo markaas intaa markii laga shaqeeyo waxaa imaan kara in caqabadihii markaas oo qofka biniaadamka ku xeeranaa inay xalsamaan oo xal loo helo hadii ilaah yirahdo insha allah wallaahi qofka weyn waxaan ku dhiirigelinayaa inuu murax barto mar walbana inay waxbarashada aynan xadidneyn maahmaha carabi aa jirto oo dhehayso udlub alculama min almahdi ila aluxudi cilmiga dhalab dhalashadaada ilaa iyo dhimashadaada marka qofka weyn inuu dhalashadiisa ilaa iyo dhimashadiisa uu aqoonti dalbo oo daraasiyeyno waa wax lu aad iyo aad u fiican oo loo ogol yahay markii uu wax caqabada fara badan oo uu kala kulmayo waa jiraysaa laakiin inuu u dhabar adeego oo ka miro dhaliyo hamigiisa iyo istaraatiijiyadiisa asiga inuu horumarkiisa ka shaqeynayso inuu u dhabar adeego asiga unbay ka falan taha Waxaa jira dad badan oo xilliga yaraantooda aan helin fursad ay wax ku bartaan balse haatan ka faa'iidaysan kara fursado badan oo waxbarasho oo dalkeena ka jira kuwaas oo aan ku xirnayn da' gaara.